إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose ku dhowaad toban qarax oo khasaare xooggan geystay ayaa ciidamada shisheeye ee uganda lagula beegsaday gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose nin ay naafeeyeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa in muddo ah ku dhibaataysan magaalada muqdisho waxaa la ogaaday heybta tahriibayaal maalmo ka hor ku dhintay xeebaha jabuuti dowro ayaa loo soo xiray ganacsatada magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose webiga shabeelle ayaa mar kale ku fitahay deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maraykanka iyo reer galbeedka ayaa doonaya inay waddanka lubnaan madaxweyne uga dhigaan dabadhiilif horay ula shaqayn jiray askarta maraykanka sidoo kale warka subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa kuma ayuu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee bilaal ibnu rabaax إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ay weerar ku qaaday fariisin askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilado qaraxyo ah waxay la beegsadeen koloonka ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaa inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan ugu yaraan sideed qarax oo kala duwan ayay ciidamadan la kulmeen waxaana jira khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobta qaraxyada lagula beegsaday ciidamada shisheeye taas oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada soo gaaray ciidamada qaraxyada lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal ku qaadeen isbaaro ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u taalay deegaan u dhow magaalada afgooye isbaaradan ayay ciidamada dowladda federaalka ah u dhigteen tuulada adoon oo u surre oo u dhow magaalada afgooye waxaana markii uu dagaal ku bilowday halkaa isaga cararay ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta ayaa halkaa ku furtay qore r b g ah iyo rasaastiisa oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka dhanka gobolka galgaduudna faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay ciidamada dowladda federaalka ku qabsaday deegaanka wanin leh ee duleedka degmada ceeldheer tirada dhimashada askarta dowladda federaalka ayaa gaartay ugu yaraan saddex iyo toban askari oo sideed ka mid ah ay meedadkooda ciidamada dowladda federaalka goobtii lagu dagaalamay uga carareen kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada dowladda federaalka waxaa dagaalkaas looga dhaawacay lix iyo labaatan askari nin ay naafeeyeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa in muddo ah ku dhibaataysan magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ku dhibaataysan nin ay horey u naafeeyeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dhaawaci tiro badan way iskartan u geysteen ninkan ayuuna haatan la daala dhacaya ninkana uu magiciisu yahay cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdulaahi ayaa wuxuu sheegay inuusan helin daryeel caafimaad isagoona sheegay inuu haatan ku sugan yahay xaaladda caafimaad waad u liidataa waxaana uu ninkanin tilmaamay inay si ula kacaha gaari u jirsiiyeen askarta sirdoonka dowladda federaalka cabdiraxmaan ayaa isagoo maraya iskooska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa jiray gaari nooca raaxada ah oo ay wateen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dhibaatadii iyo dhaawacyadii hore u gaaray ayuuna iminka wajifaa sareera warbaahinta ayuuna uga warbixiyey siday wax u soo gaareen iyo qaabkay u dhibaateeyeen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka isagoona sheegay xaaladdu iminka ku suganaya iyo wahmiddaad u liidataa walaa dhibkuu gaaro wuxuu yahay aniga markayga hore waxaa dilay dhabarka neerfaa ka baabuura dhabarka waxa jug iga gaarsiiyey baabuurtan dharka cad dabadeedna aniga jugtii gaartay waxaa iisii labeeyey in ay igu soo baxday jug kale oo garabka waqtigaas oo baabuurka dilayay oo garabka wax igaga sii gaaray oo hadda xataa garabkii aan ka dhaqaaqi la-ahay lugihii aan cuuryaha aan ka ahay jidkii intuu soo galo ituuray dhabarka laamiga marisha biyeedka dhabarkii macalxodsulka ku wada dhubsaday waqtigaas kadibna lugaha naafo ka noqday hadda waxaan naafo ka ah lugihii iyo macal gacantii aan naafo ka ahay ma ka soco kari gaari gaarigaas wiiljeerka aan isticmaalaa waxay dili baabuurtan dharka cad waqtigaas intuu ay dileen waa inay igaaga carareen jidka gaarigan ciidamadan dharka caday ahaayeen marka baabuurtan yaryarka dharka cad waqtigaas socotay oo wadada dhankan sebiyanuna usii cararay ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay caado ka dhigteen inay waxyeelo iyo dhibaato gaarsiiyeen dadka shacabka ee ku dhaqan goobaha iyagu kaadhimiyaan waxaana marar badan la arkay dad dhibanayaal u ah ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo aan marnaba cadaalad ka helin maxkamadaha dowladda federaalka heybta tahriibayaal maalmo ka hor ku dhintay xeebaha jabuuti ayaa la xaqiijiyey faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdalla mukhtaar waxaa heebtooda la xaqiijiyey tahriibayaal ku dhintay laba dooniyood oo dhowaan ku degay xeebaha badda cas gaar ahaan xeebta ah jabuuti safaaradda itoobiya ee jabuuti ayaa xaqiijisay in tahriibayaashii ku dhintay labadii dooniyood ee bilowgii bishan ku degay xeebta jabuuti oo tiradooda gaaraysay afartan iyo siddeed qof ay dhammaantooda ahaayeen itoobiyaan war saxaafadeed ay safaaraddu soo saartay ayuu ku sheegtay in hanaanka xaqiijinta goobta uu shilku ka dhacay uu muujinayo in dhammaan tahriibayaasha ku dhintay ay ahaayeen itoobiyaan sidoo kale safaaraddu waxa ay sheegtay in shilkaasi ay ka badbaadeen dad gaaraya boqol sagaashan iyo toddoba qof kuwaasoo la geeyey xirada qaxootiga ee obookh ee dalka jabuuti safaaraddu waxay sheegtay inay aada ugu murugaysan tahay dadka ku dhintay shilkaasi waxayna intaa raacisay in tahriibayaal kale oo gaaraya toddobaatan iyo shan qof weli la la-yahay baadigoobkoodana uu socdo ganacsatada magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa dowro la soo xiray cali aadan ayaa ka warramaya maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa dowro diini ah u soo xiray ganacsatada ku dhaqan magaalada jamaame dowradan oo socotay muddo sideed maalin ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada magaalada iyadoona muddada ay socotay dowrada ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah gunaanadkii dowrada ayaa qaar ka mid ah ganacsatadii loo soo xiray dowrada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay ku qaateen dowrada bismillaah magacayga waa usaama oo jooga degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool degmada jamaame waxaa noo socotay dooro sideed maalin dooradaas magaceedu wuxuu ahaa abdiraxmaan ibni coof shacaarkeedana wuxuu ahaa ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun kutuba aan ku qaadan waxaa ka mid ah arkaanulbeyc iyo kutubka adduruusulmuhima licaamati lumma haddana waxaan waxaga ka akhrinayaa kutubka adduruusulmuhima alcilmu cilmiga almunaafi diidayso liljahli jahliga waalyaqiinu runta almunaafi diidayso lishaki shakiga waalikhlaasu baraxtirka almunaafi diidayso lishirki shirkiga wasidqu almunaafi taasoo diidayso lilkadibi beenta waalmaxabu almunaafi taasoo diidayso lilbukdi naceebka magacayga waa cabdiqaadir cumar ee ku nool degmada jamaama gaar ahaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa muddo aan ku wada jirnay dowro diini ah ee noo qabatay maktabad dacwa dowradan waxaan ku qaadanay duruusulmuhima iyo arkaanulbaac marka halkan waxaan ka akhrinayaa adduruusulmuhima licaamati lumma addarsu saabic arkaanu salaa arkaanu salaati wahiya arbacata cashar waa afar iyo toban alqiyaamu maca alqudra watakbiirat alixraam waqiraa'at alfaatixa waalrukuuc waalictidaalu bacda alrukuuc waasujuud calaa acdaa'i asabca waalrafcu minhu waaljalasatu bayna asajadayn waadumaaniyatu fii jamiici alafcaal waatartiibu bayna alarkaan waatashahud alakhiir waaljuluusu lah waasalaatu cala alnabiy sala allahu calayhi wasalam waatasliimataani magacii waa asad nuur axmed ku nool degmada jamaame ka mid ah ganacsatada degmada jamaame waxaa noo socotay dowro sideed maalmood ah aynu qabtay maktabu dacwa waxaan qaadanay kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati lumma iyo arkaanulbayci waxaan ka tilmaama wax ka mid ah kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati lumma altaxallii biakhlaaqi almashruucati likulli muslimin waxyaabaha loo jeedaya qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo wa minhaa waxaa ka mid ah alsidqu runta alamaanatu amaanada alcafaafu dhoorsanaanta alxayaa'u xishoodka alshajaacatu geesinimada alkaramu deeqsinimada waalwafaa'u oofinta annasaahatu can kulli maa xarama allah inuu ka dhoorsanaado waxyaabaha alla uu xarimay xusnuljiwaari iyo deriska wanaagga musaacadatu dabilxaajati xasba daaqati in loo kaalmeeyo qofka danta leh wakayri dalika intaa keyrkooda oo min alakhlaaqi akhlaaqda allatii taasoo dalla tusayso alkitaabu kitaabku tusinayso aw isunatu sunnada calaa sharciyatiha jidinteeda sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xiray ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaga warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladda iyagoona codsaday in lagu soo celceliyo dowraadka dowladan waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibnu coof shicaarkeedana waxaa weeye ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun marka insha allahu tacala waxayna noo socotay dowlada muddo sideed beri ayay noo socotay waxyaalo fara badan ayaan ka faa'iidnay daruusooyin fara badan waxaan ugu ducaynayaa kheyr allaha siiyo culammadii soo daraasaysay ay soo agaasintay arrinkan inuu ilaahay miisaankooda ugu kabo annagana mataqaanaay ajir axsanaad annaga inuu ilaah naga siiyo dowladda waan codsanaynaa aad iyo aadaan u codsanaynaa maxaa yeele dowladan wax badan ayaan ka fahamnay waxaan jecelnaha in nalagu soo celiyo mar walba magaceegana axmed maxamed alxamdulilah ilaah waa mahadiska leh maktabu dacwa kheyrlahasiyo wuxuu noo soo diyaariyey dooro oo muddo sitimaan iyo wax ka badan noo socotay degmada jamaame dowladdu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu coof shacaa'irkeedana waxaa waaye ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun kitaabada nolo akhriyey waxaa ka mid ah ganacsatada degmada jamaama loo akhriyey kitaabka duruusulmuhima kitaab arkaanulbeec oo aad iyo aad ganacsatadan ugu fiican ilaahay kumudana iyo kitaabo badan oo hadda oo macnaha aan qaadanay oo aan ku faa'iidnay waxaan leeyahay marka mar walbo hanalagu soo celiyo dowladan marka waxaan leeyahay culummadii maktab dacwa ka mid ahaa oo noo akhrisay dowladan cashrada badan bixisay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda aakharo allah u saaro annagana allah nagu anfaco wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabka dacwada ee degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowlaad diini ah u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan si sare loogu qaado waxyiga diineed ee bulshada webiga shabeelle ayaa mar kale ku fatahay deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameeyey fatahaad ka dhashay webiga qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaankaas ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen fatahaadahan daadadkan ka dhashay fatahaadan ee webiga shabeelle ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhashay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka iyo duunyada dadkii ku noolaa deegaanka quraac madoobe ee ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa ka barakacay kadib markii ay fatahaadaha webiga gaartay haweeney ka mid a dadka deegaanka quraac madoobe ayaa u warramay warbaahinta waxayna sheegtay inay muddo shan jeer ah ay ka qaxeen fatahaadda uu sameeyey webiga waxaanu ka cabaynaa biyo biyo biyo biyo dad iyo duunyo quracmadooda bacrin uguma hagaagto basay marka taagan yihiin dalagii beeraha kii ugu soo horreeydo weli haddaan kii hoosena la gaarinay kii waxaan ku leehay biyihii naga gooyen isagoo mar bislaaday xoolihii meeshii ay noo daaqi lahaayeen waa nagakiciyeen shan maraaaqaxoodeynaa juquda waxay marowhaan meel weligood ayna teginba oo iska boxoraha oo duura ay ku socdaan dad iyo duunya waxay duunyada daaqda male dadku waxuu ku noolaada male marka alxamdulilah shukri ilaahay waxau keena xamdi iyo shukri waayo waxaan ka sheegi karna malaha ilahay masiibadaha naga dulqaado ma ahan markii ugu horraysay oo qurac madoobe loogu barakaco fatahaad markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa kuma ayuu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee bilaal inma rabaax waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا
bilaal binu rabaax alxabashi wuxuu dhashay saddex sano kadib sanadkii maroodiga ee ku astaysnaa duulaankii xabashidu ku soo qaadeen kacbada wuxuu ka mid ahaa raggii ku soo hormaray islaamnimada waxaana la wariyaa in maalin maalmaha ka mid ah maalmihii rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo abuubakar ku dhuumanayeen godkii duleedka maka ku yaalay in bilaal oo ari jir ah soo maray goobtaas nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa weydiiyey inuu caanaha ariga u liso hase ahaatee bilaal wuxuu ku yidhi mid ka mid a caanaheed oo aan ku nool ahay ayaana aniga sadkayga ah haddii aad rabtaan waan idin iihaarayaa nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa riidii bilaal ka lisay caano badan oo ay saddexdoodu ka dhargeen arrintaas oo ka yaawisay bilaal binu rabaax markii dambena wuxuu nebiga u bandhigay inuu diinta islaamka qaato sidaasi ayuuna bilaal ku islaamay wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasallam kula teliyey bilaal inuu islaamnimadiisa qarsado laakiin goor dambe ayaa la ogaaday dadkii uu shaqaynayay ee addoonsanayay ayaana tacdiib daran u geystay marka laga hadlayo makaanada iyo fadliga uu bilaal ku dhexlahaa islaamka waxaa ka mid ah inuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu maalin maalmaha ka mid ah weydiiyey bal inuu sheego camalka ugu rajada badan yahay uu qabtay maadaama uu shanqarta bilaal ka maqlay rasuulka jannada dhexdeeda bilaal ayaa sheegay inaanay jirin weysaqaad uu weysaqaatay maalin iyo habeen ilaa inuu dukado intuu allah u qadaray taasina ay tahay camalku uu uga rajada badan yahay waxaa intaa u dheeraa bilaal binu rabaax inuu ahaa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo xilligaasi ka dhignaa sidoo kale wasiirka warfaafinta ee dowladda islaamka cumar radiallaahu canhu ayaa wuxuu dhihi jiray bilaal waa sayidkeena waxaana xoreeyey abuubakar oo isaganu sayidkeena ah wuxuu ahaa qof tawaaduc badan oo isdhuldhigis badan marka wanaaggiisa iyo khayrkiisa la sheegana wuxuu dhihi jiray waxaan ahay uun qof xabashi ah oo daraadna addoon ahaa marka laga hadlayo jihaadka iyo halganka wuxuu allah ku sharfay inuu ka mid noqdo mujaahidiintii kasoo hoos dagaalamay raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo islaamkana dhidabada uga aasay dhulka jasiiratalcarab markii uu suubanaha sala allahu calayhi wasalama geeriyooday khulafadii raashidiintana ay isaga kala dambeeyeen hogaaminta muslimiinta wuxuu bilaal isagoo mujaahid aan culays badnayn kasoo hoosdagaalamay raayada towxiidka islaamkana wuxuu ka gudbiyey xuduuda jasiiratul carab wuxuu ka mid ahaa saxaabadii xaadiray furashadii baytulmaqdis iyo xureyntii masjidul aqsa shariif ugu dambeyntii waxay geeridii ugu timid isagoo ku sugan dimishq sanadka markuu ahaa sanadkii labaatanaad ee hijiriyada wuxuuna ku geeriyooday dhowr iyo lixdan sano allah ha ka raali noqdo maalinkii geeridiisa saacadihii uu sakaraadka ah waxaa argagaxay xaaskiisa laakiin isaga wuxuu tilmaamay inay u tahay maalinkan maalin farxadeed maadaama uu la kulmi doono nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ridwaanullaahi canhum
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa lagu waramayaa inay diyaarinayaan qorshe lagu gaarayo doorasho madaxweyne oo laga qabto dalka lubnaan kadib markii meesha laga saaray hogaamiyihii saameynta ku lahaa dalka ee ururka shiiciga ah hoggaamin jiray xasan nasrallah maraykanka ayaa tan u arkaa hab ay toos ugala wareegi karaan dowladda iyo milatariga lubnaan oo hadda u janjeera dhanka dowladda iiraan iyadoo sidoo kale la yaraynayo saameynta xisbullah sida warbixinta lagu sheegay xilalka ugu sarreeya dalka lubnaan ayaa loo qaybsadaa hab ku dhisan diimaha waxaana xilka madaxweynaha saami u lahaa masiixiyiinta lubnaan iyadoo hadda la sheegayo in maraykanka iyo faransiisku ay doonayaan in jegada madaxweynaha uu qabto taliyaha ciidamada qalabka sida ee lubnaan oo lagu magacaabo genaraal josef oo ah nin kirishtaan ah oo la shaqeeya maraykanka warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta